waxaa ka socda diyaargarowga shir deg deg ah oo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu isugu yeeray madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya magaalada muqdisho qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee shirkani ka qaybgelaya ayaa muqdisho gaaray waxaana shirkan oo la filayo inuu qabsamo labada maalmood ee soo socda madaxdu ay kaga hadli doonaan arrimaha amniga iyo sidii dowladda ay u taageeri lahayd kacdoonka shacabka ee ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday gobollada qaar gaar ahaana hiiraan iyo galgaduud weriyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
shirkan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku casuumay madaxda maamul goboleedyada ayaa ka furmi doona magaalada muqdisho filla soomaaliya ayaa ugu yeerta madaxda maamul goboleedyada inay kasoo qayb galaan shirka dhici doona aqalka madaxtooyada soomaaliya loogana hadlayo xaaladda xilligan dalka uu ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku casuumay madaxda maamul goboleedyada kasoo qaybgal shiri ka wada qaybgeli doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedka iyo kuwa dowladda dhexe federaalka soomaaliya warar lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay v o a in shirka si gaara diiradda loogu saari doono xaaladda abaarada ka jirta dalka la dagaalanka al-shabaab arrinta deen cafinta iyo khariirka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta soo gaara muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka shirka uu ka qaybgeli doono
aad baan ugu faraxsanaha inaan dhaqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi kow laba saddex afarna ugu horreynaya taarinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadiya ay qaadayaan in deegaanada kalena idaada laga bilaabayo aan isku tashi samayna balshabaab iyo go-aanka laga gaadhi lahayo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aanaan lahayn hadda uun dadka ay sabaabulaan oo dhoola qori qaado bale intii wixii la habeeyo dagaalkaas sidaan ujeeddadiisa u gaadhi lahay saaxiibbada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta waddanku ku jiro sidaan uga gudbi lahayn in la gaadho waan isku tashanno qof walboo hadle wuxuu leeyahay soomaalidu iyadoo ha isku tashato isku tashigeenu wuxuu keena inaan inagu go-aan gaadhno inagu wax qabsanno ciddii waxaynaala qabanaysa markaas waxynala qaban kartaa shaqadaasna muhiimadda shirkayagu waa inaan isweydiinno dee bal fadhigiina laga kaco taagtaag badanna ma jira ee waddankana horey loo riixo shaqo xooglaanaba qabta aad baad u mahadsantihi salaamu calaykum raxmatullahi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markuu soo ilaaday shirka muqdisho uu kula yeelanayo madaxda maamul goboleeda kadib waxaa lagu wadaa inuu u ambabaxo dalka maraykanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho